الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo habeen walba hadahan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga andalus marka laga reebo habeenka ay sabtida soo gelayso qodobada xiisaha badan ee caawa barnaamijkaan idinkugu hayna hadduu alle idmo waxaa ka mid ah kataa'ib al ikhbaariya oo galabta baahisay qeybta saddexaad silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furumaha dagaalka warbixin aan idinkaga diyaarinay faafareebka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale waxaa ka mid ah munaasabad dowro loogu soo xirayay qaar ka mid a macallimiin laga soo xulay degmooyinka wilaayada islaamiga ee baay oo ka dhacday degmada buula fullaaya ee xarunta wilaayada mas-uuliyiin kala duwan oo munaasabadda ka hadashay barnaamijka ayaan idinkugu haynaa insha allah shabeellada dhexe askar burundees ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo siyaabooyin kala duwan loogu beegsaday deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe faahfaahinna qaraxyadaasi ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan ciidamada maraykanka iyo maleeshiyaadka riddada ee baangarafta oo xalay afar qof oo shacab beeraley ah ku dilay beer ku taalla deegaanka hanti wadaag ee ka tirsan degmada jannaale ee shabeellaha hoose faahfaahin ayaan idinkaga haynaa qodobadaas iyo xubintii xaaladihii ugu dambeeyey ee falastiin ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa inta uu socdo hadduu alle idmo qaar ka mid a wariyaasha andalus ayaa igala qaybgalaya anigana waa idinla socodsiinayaa waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا
waa hagaag caawa waa habeen isniin ah taariikhdu waa siddeed iyo labaatanka ramadaan sanadkan waa kun afar boqol afartan iyo shan hijriga qodobka ugu horeeya ee barnaamijka faafreebka hadduu alle idmana waxa uu noqonayaa shabeellada dhexe askar burundees ah iyo maleeshiyaad murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo siyaabooyin kala duwan loogu eegtay deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe qaraxyadan ayay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha deegaanka buurane ee shabeellaha dhexe waxayna la eegteen ciidamo burundees ah oo ku lugeynayay deegaankaas waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari oo burundees ah isla shabeellaha dhexe qarax mujaahidiintu ay galabta ka fuliyeen duleedka deegaanka daarunicma ee shabeellaha dhexe ayay la eegteen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada dhanka jubbada hoosena ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay maleeshiyaad murtadiinna oo ku socdaalayay agagaarka deegaanka wirkooy ee duleedka degmada kismaayo dhimashada waa laba askari oo murtadiinna
يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag waxaan weli ku dhex jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan shabeellada hoose ciidamo maraykan ah iyo maleeshiyaadka riddada bangarafta ayaa xalay afar qof oo shacab beeraley ah ku dilay beer ku taalla deegaanka hanti wadaag ee ka tirsan degmada jannaale ee shabeellaha hoose saqdii dhexe ee xalay ayay ciidamo ka tirsan dowladda maraykanka iyo maleeshiyaadka riddada bangarafta waxa ay soo gaareen deegaanka hanti wadaag halkaasoo ay ku dileen afar qof oo shacab beeraley ah waana qayb ka mid ah xasuuqa iyo gumaadka dowladda kaafirada ee maraykanka ay ka geysanaysa qaybo ka mid a wilaayaadka dalka gaar ahaan wilaayada shabeellaha hoose maraha markii ugu horreysay ee diyaaradaha maraykanka iyo maleeshiyaadka bangarafta ay dhibaato ka geystaan deegaan ka tirsan shabeellaha hoose dhowr jeer ayay sidan oo kale u xasuuqeen dad shacab beeraley ah oo aan waxba galabsan بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب waa hagaag weli waxaan ku dhex jirnaa barnaamijka faafareebka wararka halka uu idinkaga imaanayana waa idaacadda islaamiga andalus kataa'ib al ikhbaariya ayaa galabta baahisay qaybta saddexaad silsiladda ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furumaha dagaalka haddaba warbixin ku aadan filinkaasi waxaa inoo diyaariyey walaalkeen xaaris cabdulqaadir xaaris
waa xalaqada saddexaad taxanaha muuqaalada aflaamta loogu magac daray ramadaanka ee mujaahidiinta kuribaadaya furimaha dagaalka muuqaalada lagu soo qaadanayo xalaqadan waxa ay ka imaanayaan mujaahidiinta ku sugan jeedaha hore ee wilayaadka mudug galguduud hiiraan iyo shabeellada hoose raggaas oo lasoo bandhigayo sida ay maalmahooda ramadaan iyo saacadahoodaba ugu qaataan furimaha dagaalka
insha allah roondii ayaa aadnay haddana waan ku soo laabanay insha allah haddana waxaan u soconaa booskeenna hadduu ilaah yidhaahdo cadow allahna waa iska soo xaraarsaynay mudug libaaxada ku aadan taqrigaas ayuu ugu horreyn filim kusoo bandhigayaa iyadoo rag ka tirsan ay ku howlan yihiin roondo halka kuwo kalena ay samaynayaan xalqo cilmiyeed ay isku dhaafsanayaan duruusta diiniga ah iyagoo sidoo kale fadhiyadaas ku koryeelaya xuska alle iyo akhrinta qur-aanka kariimka geesyada ka halgamaya furinta hore ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa la arkayaa iyagoo ku howlan dhinacyo ka mid ah howlaha caamka ah ay wadaagayaan sida khidmada iyaga dhexdooda ah iyo qaybsashada howlaha jihaadiga sida roondada ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka watacaala ayaa mahad oo dhan u sugnaatay allahaasoo nagu soo kulmiyey masaajidkani oonu keenay jihaadkii waajibka ah uusna saaray oo gudinay soonkiisana maanta aan soomayno bisha ramadaan barakaysan lagu jiro oo haddana furmaan ku soomayno rasuulka salallahu alayhi wasalam wuxuu leeyahy rawaadu yowman fii sabiilillaah khayru min addunya wamaa calayha anigoo khayrkaas ku soomnaa ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka watacaala oo noogu deegay haddana waxaan ku darsanay bisha ramadaan marka mahadaasin allah tabaaraka watacaala ayaa u sugnaatay
ويا خير حي بتلك الجنان سأمضي لأحضان فشهر العبادات شهر الصيام وشهر iyagoo ku aadan furintaasi kaalinta ay kaga jiraan thuquurta islaamkana dareensan islamarkaana ku faraxsan ribaadka iyo jihaadka ay kulansadeen bisha ramadaan ay ka warbixinayaan waaqicooda gaarka ah iyagoo isdariinsiinaya jabka cadowgooda lana hadlaya walaalahooda mujaahidiinta ee ku kala sugan furimaha lagu hortaagan yahay cadowga anagana falilahi alxamdu ilaahi subxaana wa tacaala nasrigiisa iyo nimcadiisa iyo ilaahi subxaana wa tacaala yaa unan guuleeyey oo mar walba guusha auna siiyey annagoo imtixaan dareemayn culays aan dareemayn dad yaadana duul istaagto madaxweyne nagu soo qaadaan waxaan ka qaadnaa cizi iyo guul iyo sharaf iyo indhadeeg ayagana waxay u tahay halaag iyo jab marka nasriga iyo ribaadka alle subxaana wa tacaala waa inagu guuleeyey walaalaha taquurta joogna xalay cadow la sabartana ilaahay kitaabkiisa u jalib xiraada ilaahay subxaana wa tacaala waa idin guuleeyey naciinoo noqday geedaha xidan ka saari karto gaalana way jabtay jabkeedii way cadaysatay meel kasta ka calcalaysaa alle subxaana wa tacaalaana wuu cadaabay ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa wayna tusay sidoo kale waxaa kaamarada kitaab al-akhbaariyaha u jihaysanaysaa dhanka jiidda hore ee wilaayada islaamiga ee galguduud waxaana la arkaya jabahadda ku jilbi xiran furimaha dagaalka oo si caadi ah u weyneynaya maalmahooda ramadaanka munaasabadiisana uga faa'iidaysanaya duruus kala duwan الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أياكم هاسن وحنا صعدة عشر آدي آد ونكسن وكمدة عشر كتفسيركي مرك الله سبحانه وتعالى أياكم هاسن أنا قول تعالى من عدو إلهي سبحانه وتعالى حدنا برنينا وإلهي سبحانه وتعالى نفوذي دين كيس أنا برنا معنا أنا قول جهادين يتقال الله سبحانه وتعالى قول جهادين وهدنا الدين كيس أنا برنا معنا مرك وحوى إلهي سبحانه وتعالى ما أدس الله سبحانه وتعالى يا أسكالي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس كريم بحكم الله لأن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي لشد
ويرتل آي القرآن علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان marka laga soo tago in inta badan maalinkii ay jabhadan ku aadan jeeda hore ee wilaayada galguduud ay ku bixiso akhrinta qur-aanka iyo fahamkiisa haddana lasoo bandhigayaa jaanib kaloo laga dheehan karo sida ay tahay hawsha diyaarinta afurka iyadoo la arkayo qayb ragga ka mid ah oo ku howlan arrinkaasi ikhwaanin een, saan u jeediin waxa waaye anigu waa meeshaan waxa waaye eelkaana biyo kasoo dhaansinay xeradaana biyo u wadanaa maanaa camalka jihaadiga waa waxa nololaan waa nolol yaa kamid tahay maana ee jihaadka ka mid tahay ilaahay fadligiisa alxamdulilah uma alxamdulilah waxa waaye nicmo iyo barwaaqo waaye alxamdulilah ilaahay noo nimeeyey marka waa alxamdulilah ilaahay ku maxsan
marka uu filimku bartamaha marayo wuxuu soo gudbinayaa sida ay tahay xaaladda mujaahidiinta ku ribaadaya wilaayada hiiraan iyo jawiga ay ramadaanka ku qaadanayaan الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن هبت نفحات فتعرض لشداها تغنم رمضان فتحت للذكر مساجدنا في sila mid ah walaalahooda ku sugan jabahaadka kale waxa ugu horreeyay muhiimadda la siinayo ayaa ah ka faa'iidaysiga dikriga allah iyo akhrinta qur-aanka iyo in la fahmo macaanidiisa kaasoo dadaal dheeraadaha geliyaan mujaahidiinta kasoo muuqanaya isdaaraadkan وإمام يقرأ بخشوع xalaqaadka qur-aanka ee xilliyada salaada kadib maalintii ay sameeyaan mujaahidiinta jabhada wilaayada hiiraan waxaa qayb ka ah oo kasoo muuqanaya filimkan aabidda ah oo isaga la hadlaya kitaab al akhbaariya kaasoo muujinaya farxaddiisa ku aadan xilligan iyo ribaadka oo mujaahidiinta kula qaybsanayo furinta lagu hortaagan yahay cadowga islaamka inta koowaad waxaa ilaahay iska mahad iska leh oo ilaahay na siiye nicmatul islaan waliimaan ilaahay mahad iska leh oo na soo waafaji jihaadkan waxaa nimcadda ilaahay iska leh inuu ilaahay nabad iyo naxariis iyo caafimaad inuu ilaahay noogu siiye makaanka anaga aan ku sugnah waxaa kale oo duceynayaa furan walaa wiilashaan wiilasheeda oo furanta ku jiraan sidii anaga oo kale oo ku ribaadhayeen meel kastoo joogaan ilaahay caafimaad ku siiyo
in wakhtiga ugu badan ee maalinka ay ku bixiyaan duruusta iyo xalaqaadka diiniga ah kama mashquulin inay ka taxadaraan xaaladaha soo wajihi karaa iyagoo maanka ku haya mar weliba dhagaraha cadowga maadaama ay ku aadan yihiin mid ka mid ah suquurta islaamka ee lagu hortaagan yahay cadowga kusoo duulay diinta islaamka waxaa la arkaya iyagoo dib u sifaysanaya qoryahooda xaraasadana iska adkaynaya maadaama arrinkaas uu qayb ka yahay waxyaabaha la faray mujaahidka ku dagaalamaya waddada allah أتيت أطيب أحبك يا خير شهر وإني إليك أتيت أتيت أطيب أتيت فقلبي marka uu xaalku sidaas yahay waxay qayb ragga ka mid ah isku xilqaamayaan khidmada iyo diyaarinta cuntada afurka iyagoona quuta cunto midda ugu wanaagsan dhanka tayada iyo caafimaadka intaba waxaana qayb ka ah cuntooyinka isku dhelitiran taas oo muujinaysa waaqica nimcada leh ee mujaahidiinta oo allah ku galaday السرور بشهر كريم
qaybaha dambe isdaarkan xalqada saddexaad u ah muuqaalada ramadaanka iyo mujaahidiinta ku ribaadaya furimaha dagaalka waxaa lagu soo qaadanayaa jiidda hore ee wilaayada shabeellada hoose iyo geesyada ku jilba xihan halkaasi شهر أتى وإن تنتهي قيل qur-aanka waa wiilka qof weliba oo muslim ah mujaahidka furinta joogana kuma sii jiro oo wuxuu wataa kitaabkiisa gaarka ah mid ka mid a muraabidiinta ku sugan furintaas ayaana ka soo muuqanaya filimkan isagoo halkaas kala soo hadlaya muslimiinta walaalayaal ilaahay baa ka mahadsan ilaahay nagu sugay furimaha jihaadka iyadoo weliba bil rabadaan ay tahay bisha rabadaanna ay ka sii fadli badan tahay maalmaha la jihaado jihaadkuna maanta aynu ku jirnaa waa jihaad dafciya oo ay ah inaynu ka saarno gaalada saliibiyiinta ee waddankeenna ku soo duulay waxaan leeyahay ummadda islaamka ah ee ku sugan wilaayaadka islaamiga ah iyo ummadda muslimiinta ee kale ku sugan waddamada gaalada walaalayaal nasriga insha allah uu dhow yahay gaalada saliibiyiintaana waddankeena waynu ka xoraysan doonaan waxaynu qoriga u sidanaa ee aynu u jihaadaynaa waxa weeyaan si dhulkeena shareecada islaamka iyo diinta islaamka ay uga sa- uga shaqayso ilaahay waxaanu ka baryaynaa casa wajalla inuu saliibiyiinta iyo gaalada ilaahay cadowgaa noo jabiyo
على الأكوان والخلق تنظر إلى نور qaybaha dambe ee isdaarkan waxaa la arkayaa sida uu yahay jawiga cunto diyaarinta iyo ragga ku howlan u khidmaynta walaalahooda kuwaas oo la daawanayo iyagoo ku guda jira soo saarista cunto diyaarinta khudaar timir loogu talagalay afurka iyo biyo leh noocyo kala duwan oo ay ku jiraan caano loo diyaariyey mujaahidiinta ilaahay ayaa mahad iskale waxaan ku jirnaa bil aad iyo aad u khayr badan ilaahay ayaan uga mahadinayn allihii nabad iyo caafimaad nagu soo gaarsiiyey nabadgelyo caafimaadna inaas ilaahay nooga dhama ayaan rajaynaynaa haddana waxaan ku guda jirnaa in walaalahaan mujaahidiinta ah aan u suubino afurka haddii ilaahay idmo allah subxaanahu watacaalana waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu sugo shahaadana inoogu soo khatimo dadka muslimiintana waxaan uga baaqaa ilaahay subxaanahu watacaala ay ka cabsadaan jihaadkan ay soo ajiibaan maanta nicmo waxaa waaye meelan ku tilmaamo aysan sheegi karin ayaa maanta haysanaa dadka muslimiintana si guud waa u bishaaraynaynaa insha allahu tacaala maanta waxaan haysanaa nicmo aad iyo aad u weyn oo ilaahay subxaana watacaala uu nagu fadlay waa inta cuddu nicmatallahi la axtusuha ilaahay nicmooyinkiis haddaa waa soo kooba aan dhahno macnaa maanta ma soo koobi karno marka ilaahay ayaa ku mahadsan allahna hanoo ziyaada insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar
qaybihii dambe ee barnaamijka faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay munaasabad dowro loogu soo xirayay qaar ka mid a macalimiin laga soo xulay degmooyinka wilaayada islaamiga ee bay ayaa dhowaan ka dhacday gudaha degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee bay munaasabadda waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada iyo qaar ka mid a salaadiinta iyo cuqaasha iyo waxgaradka wilaayada ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay salaadiinta kale ah suldaanka guud ee beesha eelaay suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow iyo suldaanka guud ee beesha harin suldaan maxamed macalin xuseen iyagoona munaasabadda ka jeediyey kelimaad koo kooban بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون الحمد لله إلهي بان مهنغان عز وجل هنوافجيي حفلة داس قيمة بدن لا أو رنتي يهاتو بؤن أرن yalla erkor xafladda noocan qariib we ee walaayada runtii islaamiga baay waxyaabaha cajiibka kaatiyamayba ku mid ahaa waa daraad macaahidahayti tasxiix wahaay haddana waa dowratulqalam iyo la surinye waa alkitaaba walqiraa'a qalamka haddii la sheego hal shay hata dadka la yaabayaan aw maalina dowro ka jari dowradiis may ahayd alkitaaba farbar farbarooba leer hibelow wiinow ilaahay wiiniya hata farbarka jare walyaab leewal leerha laakiin meelo oo barnaamij ka saamay dheegasen badruddiin seel isla gali cilmu tasriif waalnaxw waalqiraa'aat turaab ilaahay jihe kasta isla gali madaada leey afcaalo la galaayay hulaafiyu rubaaciyu khumaasi sudaasi mayla baradahay meeliyada kitaabada layla marahay hadafka in la fahmo qalamkaasna guud ahaan ilaahay caza wajalla ku hadali unaata bini aadam ama ilaahay bana abuuri caza wajal qalamka hortaano abuursisahayd umaba horteen qalamka la abuuri ilaahay caza wajalla mayley iqra' warabuka alakram alladii callama bilqalam callama shidant barbari waay a khadki iqorowkina bari dadka inay walan qoraan oo qoraalkii ji nuun waalqalami wamaa yasdaruun alqalam qataada madi tafsiirka suurat lqalam usamarow suurad dhomalanka baray waa kitaabka ibnu jariir dabari tafsiirka waalqalami metiya maybalea qataada waa nicmatu min allahi cadiima nicmatu min allah cadiima nicmo wiimu lankastuna ma og ogaada marka jazaakum allahu khayran may ka faraxsanaa waana hadba waayane waana markhaati ku enaa in juhdi i dadaal la siingeli juhdigaas i dadaalkaasna ha ku baa doontaan insha allahu amaanada la guliyo intaasaha ka koobe hada maaquul wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام الحمد لله إلهي مهدسن لكل من مكانكم وروح بدن ودينتي إلهي لكهر مريو هاي الحمد لله ilaahagaasaa mahadweyn ballaaran dhammaad iyo bilaw banlaayna uma hadiyaan midda kale insha allahu unta mayl hakbandhikay ee macalimiintii ardaydii riidnoo jari in iyo walbaran la fadahaaye in iyo lagu tababari sida iyaalkii iyo sidii macnaha fartii liin baraw marka arrin eed muhiiman ah waaye dugsiyada qur-aanka may xasuusagnaa inay farbar anjarna ciyaalka korleewa lagu xafidsiyaa unuguma ergaasa qur-aanka dhammaay kale laakiin haddii adag orerti bismillaahi raxmaan raxiim adag or erti in us goro korno unug noocaas in la argyaa yaa suurtagal eh marka insha allahu hadda arrintan dareerta arrin eed iyo eed maadsanwu eedana macnaha ijaabin leta weliba may codsadaana in dowraadka la badiyo macalimiinta dowraadkoo la badiyo in si iyo anfar bara fadan ciyaalkii wanaag badan ah ku bahe meelasay may arag waxayne in walaayadii gobolka juhdi badan biyo hayta macalimiintii lahakuusi ardaydii in macnaha dibliinka nagadoo fartiyo iyo walbarashadiiyo la suubii la fadahaay hataa habkii macalinka wal anqoro fadi ama ciyaalkiin horsulimo fadi ama asharhan diyaariyi fadi antaba mayka argo hayne in laha tusi macalimiintii maasha allah macalimiin geeka may argo hayne eed iyo eed juhdi badan lahangeliyi khayrkiin allaha badiya lena magtaba dacwa iyo waaligaba insha allahu eeda amahadsantiin mahad badanoo insha allahu yasin agaana ilaahayna haddee ajarkiin asin aasin siya lena marka insha allahu arrintan oo kale may fadaane in weliba la badiyo oo la ziyaadiyo arrin ciid anfaylo waaye waana liin baahnahay baahadiyeena oo deegaan madan taal ciid antaal marka insha allahu walbarashadan haddee kulley ma dhammaadaas lanka markiisa unuga hadhaladaw ilaa iyuusa ku dhimidaw qofka in walla baro liin baahanyi sax waaye dadkii wal dadbaro fadin in la badiyo noocan oo kale magani balaan lahambadiyona wal meelka jara waaye marka insha allahu arrintan arrin eed liinkama hadnago ilaahayna liinkama hadnago ummadii macnaha ama dadkii haddii ariyana eed liinkama hadnago waaye marka insha allahu waktiga ba-sku gaaban insha allahu warka intaa ka gaabsade wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الحمد لله الذي قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قال من كتم علما ألجمه الله بلجاء من النار إخوة إلهي سبحانه وتعالى يقول ما هديانا إلهي أوني ولا مسلمين oo han waafajiyey kheyrkan iyo wanaaggan han waafajiyey ikhwa ilaahi subxaanahu wa tacaala manaha mayna siiyahin hindhina siiy mayna siiyahin arday afana siiy mayna siiyay manaha arday dhigina siiy antaasi dhambana umma islaamka mayba ka tiriyaay anaha oo asbaabta manaha arday manaha ini qof walbarada kor waxyaabaha sababan ah sababtii si loogya qofa walbana dhiigana runtii marka mayba malan harayo walbarasho qofan hadalkoona malahan harayo walbarasho oo manaha qof walan aragan malahan harayo walbarasho runtii ilaahagii onta intaas nicme e ee inku badan onta unata manaha ardayda in sheegahayn ilaahagii subxaana watacaala nasiyanka mahadyaana runtii min asbaabi tacalum marka maybu aha xaqiiqatan ilahi subxaana watacaala nasiya ere korna dhanka kale oo hadiiska kale kullig furfurashada ka jarti siin dareemo kortan runtii inta may la siinsheena walbarasho iyo la siinsheeni waana runtii wala isin barateen ha bandhigtan xaqiiqahaan ha bandhigtan markhaatigeeka uunkeena saas oo kale runtii cilmidaas onti markan ha barateen haddii onta manaa la qaryoona wali cuquube ahoo adduunya aakhir la kula kulun fadin haddana ilaahay rasuulshiiba niin sheegi kulli marbaa lanki ilmiga gari marki lijaang naaree iyo laki lijaameetan oo nabaden salawatullahi wasalaamu calayhi leeyahay saas oo kale ilaahi subxaana watacaala aayadkale marka may beliyaha والله أخرجكم من بدون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ما إن شاء الله تعالى فراوي آخر نكلي وبرشو والنسي إن شاء الله تعالى إيدي تمركم أو جنال مركم فرمان المغاسي أو أنتاسي جهدي جنال يبار مركم يفرمين marka insha allah furo oo hadda mis dhiibayo oo furo rasmi haay la kasaay misugu hayta mar wal barashada inta ismaysan bare furo siinga on dhan yeedo ilaahi subhanahu wa ta'ala ya furo ninga marka meelan baahanya ini furdaasi una qaadan marka ma guriyaalki janaade marka irtoogi hihirnaayo marka una ku furan yan noo fade ilaahay san barkaay jazaakum allahu khayran runtii dadaalkiisan biidin bacdallaahi runtii kuma hasantiin saas oo kale walaalihii oo marka maskantaasay biyeeno juhdigaas biyeeno marka dhagaaladaasay biyen yoona bacdallaahi runtii arday manaha kama hasanin marka kelmadiiteen runtii meelaha ku qoode marka walaan hadlaayin ilaahi subxaana watacaala oo dhaafa walaan soo geyn ilaahi subxaana watacaala yaa iwaafaji wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qaar ka mid a macallimiintii dowrada loo soo xiray ayaa iyagana goobta ka hadlay الحمد لله الحمد لله الذي علمنا بالقلم وأمرنا بالقراءة والصلاة والسلام على معلم الناس بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية إخواني أن ما بقى جدي فلي مسبرنك صوبي فلي كتابتين دوره قالني كتابكم مدى كتابك أسؤال مغادي أسهل طريقة لتعليم القراءة والكتابة جدكين سهل ياك فربرتا ولا لك فربركر بالكيوتي ما بلقى ذي حروف الهجائية هي حروف المقطعة المفتوحة بل أفر أسبوع أفرت أسبوع ما بلين حروف الهجائية حروف المقطعة المفتوحة لين أفرت أسبوع تلما أي تلما حروف الهجائية لما أسبوع حروف المقطعة المفتوحة لما أسبوع أن بلكو تنسان بها بل ما تجان قال يا ما بلقى ذي سد الدرس سد الدرس ما يبوا وصل الحروف المفتوحة وصل الحروف المكسورة يوصل الحروف المضمومة باللاسيانا سهري بن هانشانيان أفرتي أسبوع لا حروف وصل الحروف المفتوحة بل لما عليك جرم أسبوع ذكر نبقى أعذانا وصل الحروف المفتوحة لما لما ضلق أعذا أسبوع لما لما ضيبو سيانيان كلاتي أنت كلات وصل الحروف المكسورة يا نبق يا سيد أشرو سيد أشر ما يبدر ما أسبوع وما بوضعنا لأشر لم أسبوع ما لما أشر هني غرس لم أشر كانت أسبوع كلا بحرتين يا جن بعضان أنت كلت وصل الحروف المضمومة بس كل أفرت مع المتكلت سياد بعض سيان وصل الحروف المضمومة لم لم أشر كم كرايان سيد أشرو لما مع المتكلت ما هذين بعض ذاس أسبوع كلت ما بقرانا بالسدهات بالسدهات يعني بلد أعذي سد درس سدي درس ما بوا وصل الحروف الساكنة أن وصل آه المدود مدودي لما كنت أقعدان المد بالألف إيه المد بالواو يقعدان سأنا ربع عن شيء ليون سأنا جدول كليك بيان أنت كانت ما بهدن قدوانا بالله أفرات بالله أفرات يعني بلق أعضاي أفر درس أفرت يا درس ما يبوا المد بالياء المنون المضموم المنون المكسور المنون المفتوح إيه قاعدان محتوى جاي جدول جاي واجرن اسكجران أن درسينك ما بلنك درس دار ما بوا بلش أنا عضو بلش أنا جانا بلقى عضي للدرس الشدة مع الفتح الشدة مع الضم الشدة مع الكسر الشدة مع التنوين ال القمرية يو ال الشمسية يو لا لم أشرع أسبوع ما مردو ما يفسنيك لدي شمتي بلوت ما هني هرتي هالبلوت يا متمماتك يا هالبلوت جانا تان ما بهد عضاني أسبوع والببئ asharka ula dhacdaan tore dhacdaani bes laakiin tan may bua mutamimaadka may bada afaru afar dirs maanaa isbuu maalin waliba may bila dhacday hal ashar oo isku mid ahayn axkaamu nuuni saakinatu tanwiin yani maryaas axkaamu nuuni saakinatu tanwiin ya isbuu wala dhacdaa maalinta kowti may bila dhacday ya horta axkaamu nuuni saakinatu tanwiin may bua afaru xukunta maanaa ibhaar idgaam iqlaab iyo ikhfuu maalin maalin maalin dhacdaa اسبوع اساسا كده سد اسبوع يعني هرتي اسبوع كان يبقى قاضي مخارج الحروف مخارج الحروف قاضان اسبوع كي همزه الوصل وقد قاضان اسبوع انك الدنبي ما يبقى قاضي التقاء الحرف المنون بهمزه الوصل والتاء المربوطه والمفتوحه عند الوقف قاضان ان ما بس انك لدي كتابكي او مذكردي ولا له جهد بدن كليان وقت جو قالي نسيان ان kitaabkii antan ku bahaan madun n maalin walba kufalaa bata horeya waahan isku diyaar saas ogda madun dugsiga inta lakoyt walaawan hadana meelo yaalka hortay maka fiir sidaas jadwalka walaa agda wedatee ha diyaar sidaas oba diyaar sidaas madun madan kibiin litibalod bal weliba hadana kaana keen waaye jadwal yoomi aan ka hoosay jadwalka yoomiga hayna walnin shalgoy waa kontak gorinyin waqti baan kasaamahaan ma sheega fadi taas ka baad maduuntan wada wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
maba fadaahi mawduuc yar in war yaraan kutaabada haddii unaana macalimiinta aan waajibaad inayn ku baahanye in yar inaan kutaabadiyo ilaahay subxaanahu wataala haddii ogolaadyo fale ee waajibaadkaas maba ka mid ah ikhwaani waa marka koowaad lanka macalinka maba laynku baahanye leere markan waajibka ah haddii una macalimiinteenin waa inuu isaa diyaar galoobo dhinaca welbe inti isfasalka unkoyna ka hor inuu isaa diyaar galoobo haddii nagala fati marka dersigiis biifadi haddii nagala fati inuu isaaka diyaar galoogo haddii nagala fati marka lebeski iyo akhlaaqdiisa nagala fati haddii inuu isaaka diyaar galoogo haddii waqtigii saacadii linga talagali madarsid haddii hagala fati inuu isaaka diyaar galoogo inti fasalkan koyna ka hore ini macalinkaas diyaar hanagada isugo diyaar iiley booski iyo saacadii linga talagali inuu sukoy waajibkana saaran haddii inu macalimiintii anin iyaa kamid ate sidaasoo kale mada linka baahanya macalinka tandiim aljuluusi bayna darara markii isahagalo fasalkii oo ardaydii isunkooyo maylayn baahanyan isun bilowno shaqadayn bilowno ka hor ini ardaydii fidhisho isnadaami mabalkiyaaba ardaydaasiniyo nagdhaan migli bilan isjaraan iyo nagdhaan lakiyaaba ama ardayda migli bahanagadana waa iyaal yaryaru marka qaabkii layn fidheeda oo qaab fidhiga ma kasayaan markuu mayba layn baahanyaa maalanka hobus fasalkii hagal inisunka bilowne alif leynka bilowne iyaalkii qaabkii oon fidheedayaan inisun nidaami haddii migil bilan ay shal fidhiisiyo oo shal saaro haddii migil ay nagalaana markaan qaab fidhigu is hagaajiyo shaqada hortee marka inta shaqo kale bilowno meel idinku baahanya markaa ini iyo halka fidhishoos nidaami waxyaabaha macalinka idinka baahanya masama una idinka baahanya in macalimiinta aniga waajibkana saaran iyo kamid ate sidaas oo kale mabala idinku baahanya cadamu lishtigaali gayri dars waa inaynan ku mashquulna wal darsida markaas meelilinka talgaale walanka hayn inaynan ku mashquulna mayli diiday macalinka madarsidii kajara ina waktigi marka iyaar ama taleefan wal markaas ninka talgaale inuusu waktigi oo dhamma ka baabiciyo oo ardaydiiba marka linka talgaale inii anay towlisi waktilisi linka talgaaleeba taleefan iyo danooshii gaarka oo iska dhammaysigo ardaydiiba waktiga ra-isu si oo kooban taas yala diiday taasna baa nagalaasa marka waajibka oo ununa saaran haddii macalimiinta anan iyo nagalaas sidaas oo kale maba ka mid ahaa inaynu barnaan haddii macalimiinta anan waajibaadkana saaran waa tacliimuhum calaa kayfiyati imsaaki alqalami waddaftar waa inaynu barnaan nidaamka iyo qaabkii qalanka lin qobsado marka qaab qobsiga oo qalanka lin qobsado inaynu barnaan iyo maba nin baahanya marka qaabkii buwad lin qobsada inaynu barnaan ardayga marka marka walena hallahi nafyo shaydaan ahaadeen iyo fasaxi daraday maba sinkama hadnada marka dhuginsiin wanaagsan sabtee sinkamaasnaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ugu dambeyn waxaa munaasabada soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ee bay sheekh xamse abujacfar isagoona waaliga goobta kaga dhawaaqay mu'asase cusub oo wilaayada laga hirgeliyey taasoo loogu magacdaray mu'asasada alqalam waxaana mu'asasada ku midaysan macalimiintan dowrada loo soo xiray waaliga ayaana mu'asasada goobta kaga dhawaaqay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markaan ka horreyta allah subxaana wa tacaala ayaan umahadnagaana nasiy nicmooyinshii faraha badan leh oo lahan kooba korna بعد حمد الله تبارك وتعالى أن حضورك شرفت له أن حفلتها كوجيب قاعدتي علماء إيو نقابة إيو طلبة أنت بأن يسكجران ما إله جزاكم الله خيرا أن أنت سيك ديب سي سين بديغسين وقتك جب جب مرحاي يقنانب فدقنا ويك داي سدرادي بدي إن شاء الله تعالى أن خنتي معلماتك إي معلمين تا ويلي دردار همي دردار كفلن قبان نقابضة لدردارهم وعلمدنا لدردارهم إلهي يوافجي دردارتسي إني قوذودان أنت سيلا أنين وليرك سيدرا إن شاء الله تعالى رجي ميلن هسور ماي وكمدها ين أرضي دورد وفايدي سداسي وحيابها يو حجيدين ما يكمدها يا صفات كمعلم كل كفضة واجبات كسارن إيو وحياب لمده معلمين ترونتي يو أصل هذا العين eedyadna aan wanaajiyan inti la erafada intaasa hayti ama suubii la erafada intaasa hayti marka ma imaleeyay dardaartasay ini yoba noo ka filanaadeen wailahi jazaakum allahu khayran may erafaday marka inta isin inis dardaaranteeno inis sheegasen iyo duruusti lahagaadada inti ka saabsanayti inti culimmada hadadadan sheegtay intaasay ini waaqacaga la jeeyo la tanfiidiya waa shaykan ka muhiimsan cilmiga barashadiis fududa laakiin tadbiijyowshay ama dhaqangeliyowshay iyo dadka ka shalciyin inta badanna waa waafajin ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo qofka oo muraaqabada ilaahay ka xisaabtan ilaahay subxaanahu wa tacaala nin muraaqabeeyayo aragow ka xisaabtan si isin dareemasan dowraadaa laga gobodo jari oo macalimiinta dugsiyada qur-aanka dowraad horey ba lanka goboday xaflado waa in sameeyey laakiin tan haani hore may ku ka bedelantaa raggan hata meelo fadhiya oo dowlada han hirinti may falaya lan hadda mucallim haaye hoka jaroob yiri dad hata macalimnimada lan lan diyaariya haayuu gabdhaha mucalimaada ka jaran oo dad horaanba shaqo ka jaraya an badan yihin laakiin ragga ma in badan yihiina dad hata shaqo lan dhiiba la fadaay haddii laa heer shaqada oo raggan lan diyaariyahaaya si dowrada ku muuqata iyo ciwaansha bahaayay iyo duruustala kagacdada ay dhanba ku dareemasen waa shaqo ka saabsan farbar ama alqiraa'atu walkitaaba ardada yar yar ani la baro qaabka walan akhriyi faden iyo iyo qoraalka ani la baro haddii ilaahay subxaanahu watacaala ogolaado maynu ku fadaane mucalimiinta meelo fadhiyeeda dugsiyadoo galanta ka dhakaayaan oo gobodo doonan in ilinku hergeliyay dhammaan walaayada degmooyinshe ragga mayla kusheene maxaafadaadka siyaadka ah oo walaayada ka koobanta iyo kushalkooyan mahayna degmada buulo falaashilada mahayna degmooyinka dhana kushalkooyan laha kubilaw degmada labaatan jaro oo xuduudka fog walaayada bakoole ah iyo degmada berdaala ilaa degmaduun hati roogno oo maqarkii walaayada ah intaasii dhan ah iyo macallimiinta laku shalsheeni marka may fadaane haddii ilaahay aro muhiimaddii iyo shaqadii lasbaraay ini degmooyinkaasii dhan kuwada hirgelisa saman inkuwada dheefsadan insha allahu tacaala mujtamacaga iyo bulshada muslimiinta ee ka nool may fadaane insha allahu tacaala mucallimiintan dugsiyada iyo qobado doonan ini nagadan dugsa dugsiya hal hay-ad iska ah ama hal mu'asaso iska ah hal mu'asaso oo magaaja la erow mu'asasatu lqalam litacliimi alqiraa'ati walkitaaba mu'asasadaas oo una fadaana haddii ilaahay aro subxaanahu wa tacaala inay jadaawil gaar ee lakala xisaabtamo ama laka dabagalaayo laka muraaqabeeyo laka kontaroolow iyo lijaan iyo guddiye gaar eh oo dabagalaayaan iyo mas-uulin gaar ee intaba ini lan sameeyo fadaana haddii ilaahay aro dugsiyadaas mu'asasada hooseedayaan managadaayaan dugsiye maalanka wakhtigiisu fadowle isku kooyo wakhtigiisu fadowna ardaydii shaldiraayo managadaayaan waa dugsiye wakhtiga la kooyo iyo wakhtiga yo dhammaadayaan iyo xisaska iyo jadwalka intaba malafka walaayada ka jara yalla ku fada inay nagadaan jadwalkaasay insha allahu tacaala yamay fadaane ani ka socona inta ilaahay noo waafajiyo waana tadbiija in la iska dayo walaayada gudaaja horey mun ku dhisanayna mu'asasa oo farbarka bis ee qaabilsan mun ku dhisanayna laakiin hata fadahayna insha allahu tacaala ilahay haddii garab galo ani qadiidaasay la hergeliyo meelo badan oo degmooyinka kumada qololkii lanka talagal walbarashada dhisanyiina way dhisay way diyaariye meelana hata laka xaab jara haddii ilaahay ara lasii diyaariye la fadahaaya ma insaadi doontana marka manta isin shaqo galaasan qololkii oo dhisan iyo ardayda oo la liisgaray walisinle hata jaafjaafadaasan managadaayan shaqo lasiin lahaayo lasiin lagobada wa isin marka dhanagikin waajibka sansaaran mayba waa haheen haddii ardayda lanka talagali fasal kasta ardayda lanka talagali lasiin shaanu jadwalkii iyo nidaamshiina lasiin shaanu imaad iyo iyo qalabkii iyoonayto waxyaabihii musakharaadka ahaayo walbarashada fududaayay shaqada sansaar dhamayna gadaasa macluumada iyo cilmigaha isin xambaarsanaytan ini ardada lisiin shaani ini ingudbiidanoo siidan si hufanoo daacadnimo ka jartoona inka gudbiidan insha allahu tacaala shaqadaasi marka si isin dareemasan mu'asasa haddii la er dugsi qur-aan oo maalinka ontay dhisada hortiisan dareero managadaas waa dugso la daba roogo la kontaroolow imtixaamaad marow imtixaankasi natiijadiisna helo doona ardaydii ha ku galin jibiidoona shahaado ini la guddoonsiiye lafadow waa waa macallin lafadow juhdigii iyo dadaalkii usagali ini ummata lahambandha koor la tusiyo si dadka kalena inka kadayadaan saas daraaddiya maysan saarana ikhwa dadaal dheerada inay isin sheentaan dadaal iyo fikir dheerada iyo lasiin ku baahan insha allahu tacaala ilaahay subxaana wa tacaala siin fududaay marka ikhwaani fillah macallimiintan ma inku baahanaa ani rifqi iyo raxmad iyo ra'fa ani kala dhagadaan ciyaalka dareenkaasayna ka dheliya jazaakum allahu khayran intaas sadir daartay macallimiinta ka waajahan iyo ha ka gebagabaaya insha allahu tacaala macallimiinta iyo maclimaadka isla gartan dirdaartaas jazaakum allahu khayr
صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا سائلا يمنى ويسرى
qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka faafareebka wararka ayaan markan isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii xaaladihii ugu dambeeyey ee falastiin waa kan walaalkeen ismaaciil salaad guule ismaaciil aad baad u mahadsan tahay walaalka abu xasaan bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza diyaaradaha yuhuuddu waxay maanta duqeymo ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza iyagoona dad shacab filistiiniyiina halkaa ku laayay kuwo kalena ku dhaawacay waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay in yuhuuddu maanta keliya ay geysteen ilaa afar suuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya soddon iyo siddeed ruux halkay ku dhaawacmeen koob iyo toddobaatan kale xasuuqa ugu daran yuhuuddu waxay ka geysteen mandiqada deeralbalax iyo qayba ka mid a dhinaca waqooyi ee magaalada khaza dhinaca kale ciidamadii yuhuudda ee bilo kahor duulaanka ku soo qaaday mandiqada khan yuunis ee dhacda koonfurta magaalada khaza ayaa maanta gebi ahaanba mandiqadaasi isaga baxay waxaa la arkayey dabaabaadka ciidanka yahuudda oo kasii huleelaya dhufeesyadii iyo saldhigyadii ay ka samaysteen qayba ka mid ah khan yunis gaar ahaan cisbitalka lagu magacaabo naasir ee ku yaala mandiqadaasi halkaasi oo fariisiin ay ku lahaayeen yahuudda islamarkaana dad shacab ah ay ku laayeen cisbitalkaasi ayna goodoomiyeen waxaa sidoo kale la arkayey ciidamo aad u fara badan oo yuhuud ah oo lugeynaya oo isaga huleylaya xaafado ka tirsan khan yunis arrintanna waxay timid ka gadaal markii dagaallo qaraar yahuuddu ay kala kulmeen xoogaga wax iska caabinta reer falastiin ee ku sugan mandiqada khan yunis kuwaasi oo dagaallo culus kala hortegay islamarkaana u diiday yahuuddu inay isku ballaariyaan mandiqadaasi khan yunis iyagoo khasaare baaxad lehna gaarsiiyey yahuuddu intaay ku sugnaayeen khan yunis dagaaladuna ay ka socdeen waxaa lagu dilay askar fara badan oo yuhuud ah halka sidoo kale gaadiidkooda dabaabaadka ee taangiyada loo yaqaana maarkaafaha oo aad u tiro badanna halka looga gubay taliska ciidanka yahuudda oo maanta bayaan soo saaray waxa uu sheegay inay isaga baxeen mandiqada khan yunis waxaana uu sidoo kale talisku qirtay in khasaare xooggan askartooda uu ka soo gaaray intii ay ku sugnaayeen khan yunis oo dagaaladu ay ka socdeen warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen burburka iyo damaarka yuhuuddu ay u geysteen mandiqadaasi daarihii mandiqadaasi ayaa gebi ahaanba yuhuuddu burburiyeen cisbitaalka naasir oo ay duulaan ku soo qaadeen ayay dhulka la simeen waxaana magaalada laga dareemayey in yuhuuddu ay magaaladaasi cagta mariyeen oo ay baabi'iyeen kaabayaashii bulshada ee halkaa ku yaallay waa hagaag intaan ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka shuhadada falastiiniyiinta ee shahiiday tani markii cudwaanka yuhuudda uu bilowday waaxda caafimaadka magaalada kaza waxay sheegtay in tirada guud ee shuhadada falastiiniyiinta ay iminka marayso soddon iyo saddex kun boqol toddobaatan iyo shan ruux inay shahiideen dhaawacu wuxuu marayaa toddobaatan iyo shan kun siddeed boqol siddeetan iyo lix ruux dadkaasi dhaawacmay iyo kuwa shahiiday intooda badan waa haween iyo carruur sida ixsaa'iyaadkii lasoo saaray lagu sheegay ama tirakoobkii ugu dambeeyey ee waaxda caafimaadka khaza ay soo saartay bal markaan aan eegno halkii ayay maraysaa qhaswada duufaanta alaaqsa ee ka dhanka yuhuudda dagaallo goosgoosa ayaa dhinaca galbeed ee magaalada khaza maanta waxa uu ku dhex maray xoogaga wax iska caabinta reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda dagaaladaasi khasaare ayaa lagu gaarsiiyey askarta yuhuudda muqaawamaduna guule ayay ka sheegteen dagaaladii halkaa ka dhacay xubintii aan uga hadlaynay xaaladda khazana caawa nagaynta aad buu u mahadsan yahay ismaaciil guud ahaana intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus aniga ayaa barnaamijka inla socodsiinayey waxaa igala qayb galay qaar ka mid a wariyaasha andalus barnaamijkan mid ka xiga ayaa noo ballanna insha allah inta ka horraysa waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة